bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin wejigaan hadda ayuu ku sugan yahay magaalada baraawe kormeel ayaan ku nimid anagoo u hurgaleynay howlaha ka socda degmada baraawe khaasasan wasiiro oo heer federaal ayaa nala socdeen oo ay kamid yihiin sida wasiirka gaadiidka duulista hawada iyo sidoo kale wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka sidoo kale wasiirka wasiir dowlaha waxbarashada intaas ayay kasoo maayeen ayagoo mid walbaba dilbigiisa asay uqaas tahay ka howl howlihii uu ka fulin lahaa degmada ka fekerayay oo mahalla uu indheyndeynayay marka waxaan soo booqanay aerobortka barawe oo wasiirka gaadiidka cirkii dhulka iyo duulista uu booqasho ku tegey uu kormeerayay airboortka iyo xaaladiisii siday tahay iyo howlgallada siday u socoto hawsha ka socoto siday u socoto aad iyo aad ayuu ugu farxay hawsha inay gebagabo marayso oo maxaa la hadda taana xataa lasii bilaabi karo in lagu shaqeeyo airboortkaasi ayuu sheegay sidoo kale waxaan soo booqanay xeryaha saxoofiyada iyo dadka barkacyaasha ku sugan degmada baraawe oo wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka uu ballan qaaday dadkaas wax loo qaban doono oo howlgal maxaa lahaa waxyaabaha ugu horeeyo amase howlaha ugu horeeya siin doono gobolka shabeellaha hoosena uu ka bilaabi doono degmada baraawe isagoo oo dadkii soomaaliyslaay oo xaaladahooda ay aad ka xumaayeen uu halhal uu ula hadlayey isagoo indheindheynayey xaaladooda iyo siday tahay mar meel walbaba dhan walbana ka fiirinayay wasiir dowlaha waxbarashada waxa uu soo booqday iskuulaadkii gaar ahaan iskuul haddasa la doonayo in lagu lagu barto farsamada kalluumaysiga iyo dhankaas wuxuuna ballan qaaday in la dhisi doono iskuulkaasi mar dhowna hawshiisa la furin doono insha allah